بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي صدحات matniga raxbiyada manduuma raxbiya fi lfaraa'id waclam biana alirha nawcaani humaa fardun wa tacsiibun calaa maa qusima falfardu fi nasi lkitaabi sitta laa farda fi lirhi siwaaha albatta nisfun wa rubcun huma nisfu rubci wاthulthu wasusu binasi sharci wthulu thaani wahuma atamaamu faxfad fakullu xaafidin imaamu waxaynu soo qaadannay laba dersi oo hore midkii u dambeeyey wuxuu ka hadlayay ragga wax dhaxla alwaarihuuna min arijaal kii labaadna alwaarihaatu min annisaa gabdhaha wax dhaxla markii lasoo ikhtisaariyo iyo markii la basdiyaba waynu soo qaadan arkaanta uu leeyahay irsiga iyo dhaxalku waxay ahaayeen saddex waarih iyo muwarih ama mawruudkii la dhahaba mid wax dhaxlaya iyo mid la dhaxlayo maxaa saddex ku ahaa xaqun yuurad xaqa la dhaxlayo waxa la dhaxlayo saddexdaas waa arkaanti shuruud baynu soo qaadannay saddex bay ahaayeen waxaynugu celinaynaa in maaragtay sheegsheegaasi qalbigeenna si fiican ugu rusuuqdo waxaa ka mid ahaa shuruudda iyana saddex bay ahaayeenoo taxaququ xayaatil waarih midka wax dhaxlaya noloshiisu inay xaqiiqowdo bacda mowti lmuwarih kii la dhexlayay ama dhexalsiinayay dhimashadiisi ka bacdi waxaa kaloo shardi ahaa shardiga labaad taxaququ mowti lmuwarih midka wax dhaxalsiinaya ee la dhaxlaayo dhimashadiisu inay xaqiiqowday ama ha loo jeedo ama ilxaaq ha noqoto ama xugun ha noqoto iyo waxa weeyaan jihada dadkan iskugu imaanayaan oo qofka markaa dhaxalkaa maamulaya baa taa loo shardiyaa jihadaa in la yaqaan waxay isku yihiin iyo wuxuu qofkaani qaadanayo mudan yahay taa duruustii hore ahayd waxaan soo qaadannay waxa la yidhaahdo asbaabul irth dhaxalka asbaabkeenta saddex bay yana ahaayeen waxaa ka mid ahaa yaa nikaax iyo qaraaba ama nasab wax la yidhaahdaba iyo walaa saddexdaasi ahay saddexdaasunbaa wixii isdhaxlaya isku dhaxlayaan kii afraad waa yadii la yidhi waaba laga quustayo yaa intidaamkiisa oo waa bangi baytulmaal hagaagsan oo daacada yaa taa waa ka quusan oo isaga shiikhi lahaa aynu soo marayni waxaa soo haray waxa la yidhaahdo mawaanicu lirth irhiga asbaabtii iyadooba la helay qofka waxa u diida inuu wax dhaxlo oo maanic ku noqon kara saddex bay ahaayeen wayamnacu shaksa min almiraahi waaxidatu min cilalin alaain riqun wa qatlun waاkhtilaafu diinin addoonnimo iyo qatli dil haddou dhaco sababtou doonaba ha ku yimaado kasiya kama iyo ikhtilaafu diin labada qofoo diinka ku kala taga gaal iyo muslim kala noqday isma dhaxlayaan intaa waa muraajaca cala duruus asaabiqa sharadii hore baynu intaa kaga noqon raggii wax dhexlayay iyo dumarkii wax dhexlayay markii aynu soo qaadanna raggoo dhan hadday isku yimaadaan de qofka markaa dhintay qof dumaruu noqonayaaye weliba zawjay noqonaysaaye raggoo dhan hadday isku yimaadaan saddex baa wax dhaxla masaladaasna waa soo qaadan saddexdaasi waxay ahaayeen abka aabbaha iyo ibniga iyo zawjkii qabay zawjada dhimatay sheekadaas la yska dulmarayaa cilmi ah wax kale haddaad carabi u akhrin taasaa muhiima waaya sheekadaasaa u baahan in la qabto la xafido markaas saddexdaas qof oo ragga ah mid wuxuu leeyahay gabadhaa dhimatay aabbaheed baan ahay midna waa wiilkeedii midna waa zawjkeedii waa ninkii qabay waa loo dhaxlayaa marka waxaa loogu dhaxlayaa yaa sida kitaabkii sunnadu ay sheegeen oo sharcigeennu qof wax la jeclaysi gaara maaha mid wax la nucaysina maaha wixii ilaahay siiyey baa la siinaya acdi kulla dii xaqin xaqah qof kasta xaqiisa si sidaasaa la rabaa innaga waxa weeyaan diinul islaamku hanti wadaagna maaha hanti goosina maaha labadaas adduunka jira maogtiin yaa hanti wadaag iyo hanti goos labadaa midna maaha waaya aabbaha waynu gaaraynaaye markii meesha ibni hadduu joogo maydka wiilkiis ama hal mid ha noqdo ama ha ka badnaadee waa reero sudus lix meelood meel buu wax ku dhaxlayaa ilaa dadkan lagu dhaho qofkaanay dhaxlayaan baad fiirinaysaa horta marka koowaadba yaa ahlu farad ah yaan ahlu farad ahayn yaa ahlu farad ahoo waxa loo qadaray wax qadaran oo la yaqaan yihiin oo la dhahayaa intaasoo qofkaani leeyahay yaanse sidaa ahaynoo casaba ah casaba waxaa la yidhaahdaa qofka casaba qabsada casaba waxaa la yidhaahdaa qofka ahlu faradku markay nasiibyadooda qaataan waxa soo hara qaata haddaan waxba soo harinna meesha ku qado aan waxba qaadan hadduu keligii noqdo ahlu faradba la waayana waxoo dhan isagu qaata keliga hadda ku noqdo xoolaho dhan buu qaataa howlaha hadday ka dhammaadaanna waxba ma qaato haddii wax soo haraanna ahlu faradku waxay qaataanoo reebaan buu qaataa waa kaa ama haw bataan ama haw yaraato ayib masalada halkaasaan iyana uga tag zawjku muxuu maanta wax ku dhaxlayaa waa reera rubuc oo muxuu rubuc ku noqday ilaa zawjka ninka gabadha qabay marna nisbuu qaataa marna rubuc niska markuu qaato waa markaa meesha wala jirin hadda waa liwujuudil yaa farcil waarith farac wax dhaxlaya baa jooga wiilkaanaa jooga to gabartaana waa la mide waa reero rubo markaas ibnigii maxaan dhahaynaa wiilkii isagu waa casabo casabo weeyaanoo waa kuwaan hadda sheegayno wixii usoo hore u qaadanayaa saddexdaa nin labadaas ahlu farad ah marka waxaa isku fiirinaysaa arrintaanoo kale markay ku qabsato laba tirsi baa meesha soo galay mido waxa weeyaan waa reere sudus lix meelood meel buu leeyahay halkaasuu rabaa in wax lagu dhiso midna afar meelood meel buu leeyahay waa zawjka labadaan tiraa isku fiirinaysaa labadan tiro baa la isku fiirinayaa halkaasaan rabnaa caawa inaan xoogaa yar tilmaanno oo muhiim u ah waxaa la yidhaahdo faraa'idka ama irsiga ama dhaxalka tirooyinkan dadkan ahlu faradka qofba nasiib wax ku dhaxlayo tirooyinka waa la fiirinayaa sababtu waa maxay nisbada tirooyinkan waxa ka dhexeeya tiradan iyo tiradan waxa ka dhexeeyaa la rabaa in la ogaado isku qaab baan loo maamulayn waxaana markii la ogaado faa'iido noqonaya inaan ogaano mas'alada asalkeeda asalkaa hadday ku kaaftoonto halkaasaanba kaga haraynaa haddii tasxiix loo baahdana halkaasaa laga sii tasxiixinayaa hadday tasxiix u baahato waa la sii tasxiixinayaa meel ay ka asaxaysaa la geynayaa wey haddii kaloo halkaan ay ku dhammaatana halkaasaan kaga haraynaa ayib oo tasxiixa markay u baahato waa markii xoolahan iyo dadku isku qaybsamayn hadda wakaa ragga xisaabta wada dhigoo kale lacag waxaan intaa uma qaybsamaan haddaysan isku qaybsamayn tasxiix bay u baahanaysaa taa markayna ka dibdhig hadda caawa tirooyinkan markaa fiirisaan haddaba laba aan ka hayno zawjkiina reero rubuc yahay aabbihiina reero sudus yahay afar mid baa arrintu noqon waa afar sahlan sheekahaan u qabta mid waxaa la yidhaahdaa tamaahul waa wixii isku mid ah midna waxaa la yidhahdaa tadaakhul waa wixii isgudagelaya midna waxaa la yidhahdaa tawaafuq waa wixii meel iska waafaqa midna waxaa la yidhahdaa tabaayun waa waxaan meel la iskugu iman isdiidan afartaan baa magacyadooda qabanaysaan waa wada qabanaynaa waxa weeyaan tamaahul weliba qofkii maaragtay waa la iska qorqortaa kitaabta waa la madoobeeyaa kitaab iska wada cusub haddaa aragto waa in meel kasta wax kaga qoran yihiin qaaciide iyo masale iyo maaragtay laqba iyo waxbaa culimmada kutubta ku wada madoobeeyaan ama warqadaha baa la iskaga qortaa midka u horeeya waxaa la yidhaahdaa aad u fiiriya tamaahul ka labaadna waxaa la yidhaahdaa tadaakhul ka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa tawaafuq kan afraadna waxaa la yidhahdaa tabaayun waa ku noqonaynaa weliba waa sii sharxaynaa insha allahu tacaala tamaahul baa u horeeya tamaahul waxaa la yidhahdaa laba tiro oo isku mid ah waxay ku kala duwan yihiin ma leh dadkan xoolaha loo dhaxlayo waxaa ku jira laba qof ama laba qolo ama saddexba isku magac qaata kaani sudus boo qaataa mid kaloo sudus qaatana waa joogaa yaa marka sudus iyo sudus sudus lix boo ka baxaa ninkaana wax ku dhaxla sudus kalena lix boo ka baxaa qofkaana wax ku dhaxla sudus iyo sudus waa laba tiro oo isla-eg tamaahul haddaa maqasho waa laba tiro oo isla-eg yaa waa shan iyo shan waa lix iyo lix waa toban iyo toban toban toban maxay kaga duwanta waxba lixna lix waxba kagama duwana waa haakadaa hamsa maca hamsa shan shan waxba kagama duwana tirooyinka hadday meesha soo galaan oo aragti laba saas isku mid ah waxaad leedahay qofkan wuxuu wax ku doonaya iyo qofkan wuxuu wax ku doonayo tamaahul baa ka dhaxeeya isku midnimaa ka dhaxaysa maxaan sameeyaa marka uktufiya uktufiya biaxadihima midkood baa lagu kaaftoomaa laba lixaad lama qaato laba lixaad lama qaatee hal lixaad la qaataa laba tiroo isleeg mid baa la qaataa bimacnaha waxa weeye qofkan sudus hadduu wax ku dhexliyo soo qoriga lixaad maaha lixdii xabad ka mid a si qofkan hadduu sudus wax ku dhexliyo soo qori kaloo lixaad ma rabo shantii soo hadhay iyaduba qoriga xabad ka mid ah sudus bay u dhigantaa ma og tahay mid kasta waa sudus gaarkiisa taagan lixdan xabo marka kan xabad si kanna xabad si laba lixaad intaan keeni lahayn haddii labada tiro isku mid yihiin qaacidada lagula dhaqmayo waa maxay uktufiya biaxadihima midkood umbaa la qaadan midna iga tur weeye hal lix baan wataa bay ka dhiganta lix baan wataa soo lama yidhahdo waxaasaan wataa xisaabtay marka la wado lix baa wadataa weeye lixdaasaa haysanaysaa qolada kalea la aadisa labada tiro taa hadda waa garanaan filayaa tamaahul waa inoo fadhidaa caaw laba tiro oo isku mid ah weeyaan midkood baana la qaadanayaa tadaakhul baanu soo gelaynaa tadaakhulku waxaa weeye laba tiro oo isgudagelaya dee laba tiro oo kala badan wey laakiin ha kala bateena waxaa jira kuwa kala badanoo aan isgudagelayn waa laba tiro oo kala badan laakiin isdhammaynaya isgudagelayo kan yar marka laga jaro kan badan mar iyo labo iyo ka badan kan badan waa inuu dhammaanayo iyadoo aan baaqi harin yaa waa kaasa tusaale halkan shan baa taal halkaanna toban baa taal shan iyo toban shanna waa meel tobanna waa meel shantaa yar soo maaha laba tiro oo isgudagelaysa weeyaan say isku gudagelayaan haddaannu kan yar kan badan ka jarno mar iyo labo iyo wixii ka badan kan badan ha dhammaado baaqila'aan toban shan jar misna shan kale jar eber baa soo hadhay waa inay saa isku dhammeeyaan si kale haddaannu nidhaahno tirsiga badani wuxuu u qaybsamayaa tirsiga yar toban shan u qaybi bay noqonaysaa tirsiga badan tirsiga yar buu u qaybsamayaa jajab la'aan yaa tobankaa markii shan loo qaybsho soo beer laba maa jajab la'aan marka tadaakhul maxaan dhahaynaa labada laba tiroo kasa oo isgudagelaya oo kan yar markii laga jaro ama lagu diro kan badan uu dhammaynayo baaqi la'aan waa tadaakhul tusaaluhuna waaba kaasba waa shan iyo toban oo kale waa labo iyo lix oo kale lix laba jar oo laba kala jar oo laba kala jar soo uma dhammaan haddaad doontidna lix laba u qaybi si siman soo saddex iyo saddex u kala qaadan mayaan jajab lahayn waa la gartay tiradaa maxaa la yidhaahdaa tadaakhul meel inoo ku xariiq waaya waxaa soo haray waxa la yidhaahdo tawaafuq casharkan hadda aan kor ka sheegaynoo dhan wuxuu daawo u yahay iyo muhiim casharada soo socda dii alla idmo waxaa la yidhaahdaa tawaafuq waa nisbada saddexaad dadkan wax dhaxlaya waxyaalaha ay wax ku dhaxlayaan makhrajyada ay ka baxayaan baa la isku fiirinayaa ma tamaulbaa uktufiya biaaditamaul uktufiya biaxadihima tanaan hadda ka soo booday tadaakhul haddii labada tiro isgudagalaanna uktufiya biagarihima kan badan baa la qaataa lix iyo labo lix baan qaadanaynaa lix baan wadanaa baan leenahay shan meela iyo toban meelana toban baa badan soo maaha uktufiya biagarihima meel ku xariiq kan badan baa la qaadanaya waay waxay ka dhigan tahay shan wixii laga heli lahaa toban baa naga kaafido aan ka helaynaa laba wixii aan u baahnaa lixday ka helayaan saasay ka dhiganta tirada badan baan qaadanaynaa wey u qaybsamas waxaa soo haray tawaafuq waxa la yidhahda tawaafuq tawaafuq waxa weeyaan laba tiro laba cadad laba tiro oo mutawaafiqoo meel iska waafaqaya labada tiro iyagu isku qaybsami mayaan labadan tiro isku qaybsami mayaan isgudageli mayaan waaya tiro saddexaad tiro saddexaad bay u qaybsamayaan labadooduba iyagu iskuma qaybsamayaan tiro saddexaad bay u qaybsamayaan waaya tusaale tirada afar ah afar tirsiga afar ah iyo midka lix ah oo kale weeye inta inaan tawaafuqan hadda ku fariisin labadii hore laba aad iskaba fiiri waxaa lagu dhihi karaa afar iyo lix maxaa ka dhexeeya maxay yihiin ma tamaaulbaa ma tadaakhulbaa ma tawaafuqbaa ma tabaayunbaa qof baa ku weydiin karaa labada hadda soo baratay ku soo qiimee waxaad leedahay afar iyo lix tamaaul maa horta isku mid maha isma leeka lix iyo lix oo kale maaha shan iyo shan oo kale maaha toban iyo toban oo kale maaha horta tamaaul maaha ayib taa waa iga hadha afar iyo lix tadaakhul ma yihiin mise maaha maaha tadaakhulku wuxuu ahaa tirsiga yar markii laga jaro tirsiga badan mar iyo laba ka badan tirsiga badan ha dhammaado iyadoo aan waxba soo harin hadda afar iyo lix afar baa yar soo maaha afar haddaan lix ka jarno laba meel taagan baa soo haras waxaana la rabay inaysan soo harin yaa afar iyo lix isma dhammayn karaan afartu ma dhammayn kardha lixda hal mar markii lix afar la jaro labaa soo hadhay labana afar ka yar labadan tira marka tadaakhul ma aha oo isgudageli mayaan sida laba iyo lix oo kale tamaaulna maaha isku mid maaha iyaguna afar iyo lix iskuma qaybsamayaan lix afar u qaybi wax jajaba lama rabo iskuma qaybsamayaan laakiin waxaa jira tirsi saddexaad oo labaduba u qaybsamayaan tirsi saddexaad oo labaduba u qaybsamayaan baa jira waaya tusaale waxaan leenahay afar iyo lix labadaba tirsiga qaybiyaa waa labo tirsiga u yar baa soo qabsanaysaa afar daa laba u qaybisid beer labaha u qaateen lix haddaa laba u qaybisidna beer saddexa u qaataan biduuni jajab jajabna ma jiro yaa markaas mar haddii tirsi saddexaad qaybinayo tadaakhul iyo tamaahul ma aha iyagiina isku qaybsami mayaan kirta saddexaad baa qaybinaya tawaafuq baa la yidhahdaa tawaafuq marka weligii tawaafuqun binisfi ma wada aha mid ulusaa jirooo mid khumusaa jirooo tawaafuqan laakiin hadda waa tawaafuqun binisfi nis bay iska waafaqaan waa maxay laba waxay leedahay afar waxay leedahay nis saxiixa kalabar saxiixa afar maxaa kala bara labo waa laba saxiixa aan jacab lahayn lixna waxay leedahay kalabar saxiixa oo aan jacab lahayn saddex baa kalabaru ah mid barkiis kan kale kulliga ku dhufo kaa doonti soo qaado afar barkeed waa labo labadaas waxaa ku dhufataa tirsigii kale kulligiis oo ahaa lix sooma ahayn laba lix lagu dhufto waa laba iyo toban waa masalada hadda ragga aynu ka soo dhisnay raggoo dhan markay isku yimaadeen yaa aabbihii iyo zawjkii haddeer iyo imnigii haddaad doontidna lix barkeed oo saddexa afartan kulligeed ku dhufo waa laba iyo toban waa isla sidii dhankaad doontid ka keen maxay ka dhigan tahay tirsigu haddou tawaafuq noqdo meesha iska waafaqeen hadday nis tahay iyo hadday wax kala tahay mid intiisa u ka waafaqay kan kale kulligiis ku dhufo labaan ku dhufannay lix laba iyo toban masaladeennaaan ku noqonnay intaanan tabaayunka gaarin marka raggii oo dhan baa isku yimid inaa u dhaxashid baa rabtaa aabbe iyo zawj aabbe waxaa tir waa reere sudus zawjna waa reere rubuc afar iyo lix haddaanba marayn afar iyo lix maxaa ka dhexeeya tawaafuq binis nis bay iska waafaqaan mid barkiis kan kale ku dhufo labaiyo toban laba lagu dhufta lix waa labaiyo toban labaiyo tobankaasa waxau leedahay maxaa sudusu ah lix meelood meel labaiyo toban lixu qaybe meeshiiba waa laba soo maa labadaas aabbihii baa leh ilaa ibni baa joogay meeshe labaiyo toban afar meelood loo qashay rubuc maxaa ah rubuc waa afar meelood meel waa saddex ilaa waa afar meeloodoo beer saddexa saddex iyo saddex iyo saddex sagaal iyo saddex labaiyo toban yaa saddex baa rubuca saddexdii rubuca ahayd zawjkii baa la siinayaa ahlufaral waa kaa tageen casabaa ku hadhay wiil casaba casabana waxaa u taqaane wixii soo hara u qaataa haddii wax u soo haraan qolihii toddobaa soo haray labaiyo tobanka soomaa toddobadii wiilkii baa qaadanaya toddobadii wiilkii ibnigii ayaa qaadanay ibni haddaa maqashay qofka dhintaa dhalay yaa khalaas hadda masaladan waxa ay ku dhisantay oo labaiyo tobanka ah oo aslulmas'alati la yidhahdo masalada asalkeeda laba ahlu faral baa ku jiray mid reere sudusa iyo mid reera rubuca waana isku fiirisay in tawaafuqun binisfi oo ka dhexeeyo labadaa tirs tamaaul waa soo sheegna waa laba tirsoo isku mid ah tadaakhul waa laba tirso isgudagelaya tawaafuqna waa kana hadda aynu ku dhisnay hal tirsi baa noo haray tabaayun baa la yidhahdaa tabaayunkaas saddexdii hore wixii laga waada wey tamaaul maaho laba tiro isla eg maaha tadaakhul maaho labada tiro isgudageli mayaan tawaafuq maaho meelna iska waafaqi mayaan labadaa tiro oo soo hadhay oo saddexdaa midna noqon weyday tabaayun baa la yidhahdaa wax baainay wax waxa weeyaan shaqay isku lahayn yaa waaya miaalka kayaa u baahanta tusaale waxa weeye waa waxaa la yidhahdaa tabaayun waa waxaan shaqay isku lahayn waa shan iyo afar oo kale shan tirada shan ah iyo tirada afarah isma leekood tamaaul maaha isgudageli mayaan shan iyo afar yaa shan markaan afar ka jirna hal xaboo meel taagan baa soo haras isgudageli mayaan soo maha wax ay iska waafaqayaanna ma jidho wax tawaafuqoo ka dhexeeyana ma jidho shanta xabad dheeraada la socoto moogta yaa nis iyo tawaafuq binisfi iyo kama raadin kadhid haddaad dhihi lahay shan meelood meel baan iyada ka dhigayaana afartaan lahayn afar baan laga helayn khumus yaa waa tabaayun tabaayun haddii labada tiro noqoto mid kulligiis baa midka kale kulligii lagu dhufanaya labadooda si guud iskugu dhufo tii hore tawaafuq muxuu ahaa mid intuu ka waafaqay kan kale kulliga ku dhufo ahaa moogta middaani waa midkaanoo dhammaystiran midkaanoo dhammaystiran ku dhufo darbi baa layidhaha ku garac wey isku dhufo wey haye waa kaasa waa shan iyo afar shan iyo afar oo kale waa kaasa marka labadaa tirsi saasaa laiskugu dhufanaya masaladaa horta afartaas hordhac baan casharka uga dhignay in aad loogu celceliyaan rabnaa weliba dee alla idmo waxaa noo soo haray oo hadda inoo sahlanaanaysa insha allahu tacaala raggii oo dhan oo isku yimid baynu masalo u dhisnaye dumarkii oo dhan oo isku yimid masaladeedii baan dhisaynaa dumarkii oo dhan hadday isku yimaadaan qofka dhintay waa rag weliba waa zawj marka hore soo zawje ma ahayn hadda waa zawj waa ninkii ilaa xaaskiisi baa ku jira dadkan wax dhaxlaya waa zawju ayib zawjaa ku jidha waxaa dhintay waa zawjkii dumarkii o dhan baa isku yimid wuxuu idinka qabanayaa meesha waqowluhu ciddatuhunna baanat meesha ay ku qoran tahay xaashiyada hoose faa'idatun faa'iidadii tii hore aynu ka qabannay faa'iidadii bay labadii socotay moogta innagaan masalada markii hore ku darinoo wakhtigaa ka gaabtay faa'idatun marka sadarradaas dhexe falaw ijtamaca waxaa weeye maya ida ijtamaca kullu nisaa waa faa'iidada lafteeda dumarkaoo dhan hadday isku yimaadaan waria minhunna hamsatun shan baa wax ka dhaxlaya albintu gabadhii meydku dhalay qofka dhintay ninka dhalay baa dhalay wa bintulibni gabadhii wiilku dhalay ninkaa dhintay wiilow dhalay baa gabadhan dhalay awow uu yahay sooma binto iyo bintulibni soo laba maaha iyo wal ummu hooyadii dhashay ninka dhintay wazawjatu xaaskow ka dhintay wal ukhtu shaqiiqatu gabar walaashiisu aabbiyo hooyaba ay wadaagaan dumar oo dhan hadday isku yimaadaan qofka dhintay waa zawjkiiye shan baa wax dhaxlayoo zawjadiisii hooyadiis gabadhiisii gabadhii wiilkiisu dhalay walaashiis aabbiyo hooyaba ay walaala ku yihiin shantaas baa wax dhaxla inta kale ma imaanayaan meesha see la dhahayaa marka wuxuu yidhi masaladoodu watakuunu masalatu min arbacatin waishriin afar iyo labaatan bay masaladoodu yaa ka asaxaysaa bay ka dhismaysaa asal u ah afar iyo labaatan see uga noqonaysa waxa weeyaan wax yar fiiriya marka gabadhu waxay wax ku dhaxlaysaa bintada kala bar xoolaha nis baa la yidhahdaa nis gabadha haddii qof dhinto oo gabarow dhalay keliya ay tahay waxa meesha joogo gabar la mid aysan joogin wiilna joogin la dhashay xoolaha kala bar bay leedahay gabarow dhalay waa nis gabadha wiilkiisu dhalayna waa sudus meelximeelood meel ahlufaral badan baa caawa noogu jiro waxaan dhan tirooyinkaana laisku wada fiirinaya hadhow iyaduna waa sudus ayib hooyaduna waa sudus waa inaga haddeer lahayn laba sudus meel waa iskugu imaan karaan hooyaduna ilaa weled baa meeshii joogee ilaa markaan weled joogin baa la yidhaahdaa yaa islaan weled weydey weledu weled weydey walaala tacaduday weydey ma hadda tii maaha hadda weled baa jooga gabar iyo gabar wiilku dhalay wixi o dhan waa joogaan hooyadu waa reere sudus gabadha awowga loo yahay waa reere sudus gabadha u dhalay waa reere nis zawjadiina ilma ilmaa meesha joogee yaa ilaa bintadaan iyo waxaasaa joogee waa reere umun yaa ninkii carruuraw dhalaa jira moogta waa reere umun umin waa maxay sideed meelood meel wey walahunna umun sideed meelood meel bay xaaskaan leedahay hadday hal xaas tahay hadday laba yihin hadday afar yihiin umunkaasaa ka dhexeeya taasna sii hays waa sideed meelood meel waaye afar dumara baan sheegnay faradka ay wax ku dhaxlaan maxaa soo haray ukhta shaqiiqaa waa casabo casaba dhibkuguma hayso wixii u soo hara nasiibkeed qofna waxba ma waayi kara weye waa ahlu faral yaa qofna wixii u soo hara weeye waaye isagu marka hadda inoomaba sii dhexgelin intaasu kaga tegey lakiin inagu aan sii dhexgalno kitaabku intaasu kaga tegey tirooyinkaanaa isku fin afar faral baa meeshaan yaal afar makhraj waa maxay nis tirada u yaroo nis ka baxo nis waxaa la dhahaa tira inta la qaybsha kala barkeed tirada u yar oo laba u qaybsantaa waa labo hal iyo hal tirada u yar oo nis yeelan kadha waa labo laba nis bay yeelan kadha waa hal soo maa nis waxaa wax ku dhaxla gabadhii meyd ku dhalay oo iyadu maxay wax ku dhaxashaa sudus gabadhaan awowga loo yahayna sudus laba sudus waa tamaul uktufiya biaxadihima midkood baan qaadanaynaa midna ka dah laba lixaad hadda qaadan mayno hal lix baan wadanaa gabadhaasna waa booskeedi waa soo soo afjar hal lix iyo labaan wadanaa lix iyo labana aan isku fiirino lix iyo labo waa tadaakhul lix laba jar laba kala jar laba kala jar sooma dhammaan lix iyo labana way soosgelayaan uktufiya biaarihima tanna tan badan baan qaadanayna labada naga tur lix baan wadanaa wixi o dhan ba lix kaliya haysanaaba aad ma loo fahmi ku celiyaa labada tiroo labada lixaad hal lixaan ka qaadan lix iyo labana tirsiga badan baan qaadanoo lixda waa intaa keliya saddex qof baan saa ku dhammayn waxaa noo haray hal qof ahlu faral waa zawjada umun sideed meelood meel bay wax ku dhaxashaa tirada u yaroo ay ka baxdaa dee waa umun waa sideed moogta sideed meelood meel tirada noqota waa wax sideed meelood loo qabshay umun baa leeda marka sideed oo umun ka baxo iyo lix oo tirooyinkii kaleo dhan aan ku soo ururinay macaa niskii aan soo dhexgelinay lix iyo sideed maxaa ka dhexeeyaa la dhahaya lix iyo sideed waxaa fiirinaysaa lix iyo sideed marka koowaad tamaaul maaha laba tiroo isla egdee maaha lix iyo lix oo kale maaha tadaakhul maaha oo isma gudagelayaan ilaa haddaanu lix ka jarno sideed labaa soo haraysa tadaakhul maaha ha tawaafuq baan ka fiirinaynaa tawaafuq waa tahay tawaafuq waa maxay meel bay iska waafaqayaan meel bay iska waafaqayaan ama nis ha noqoto ama wax kale hadda tan waa tawaafuqun binisfi maxaa yeelay sideeddu waxay leedahay kala bar saxiixa nis saxiixa waa afar mogta lixduna waxay leedahay nis saxiixa waa saddex soo maa kaa doonti inta barki qaadi kan kale ku dhufo saddex sideed ku dhufo waa imisa labaatan iyo afar ama afar lix ku dhufo waa labaatan iyo afar dhinaca doonta ka keen hadda xoogaasoo ma soo roonaanaso afar iyo labaatan baan leenahay dadka loo qabsho xooli waa afar iyo labaatan bay masalada asalkeedu weeye qaabka waxaa la gartay loola tacaamulayo tirooyinkan dadka ka dhexeeya afar iyo labaatan xooluhu haddiibaba ha kala yaraadaana maxaa nis u ah kala bar ilaa gabar baa wax ku dhexlaysa xooluhu haddiiba xoogoodu dhinaca nooga jabee waa laba iyo toban gabadhii meydku dhalay baa qaadatay sudus markaa afar iyo labaatan ka raadinaysid afar iyo labaatan intay lixaad tahay baad maskaxda ka fiirinaysaa afar iyo labaatan waa afar lixaad lix iyo lix labaiyo toban iyo lix iyo lix labaiyo toban labaiyo toban labaiyo toban labaatan afar soo ma marka lagu dhaho sudus raadi intii lixaad ku jirdho beerxabadaa ka soo qabatay weeye ma fahanteen gabadhaan wiilku dhalay oo wowga loo ahaa yaa sudus bay wax ku dhexashaa moogta afar iyo labaatan maxaa sudus u ah afar afar lixaad baa ku jirta lix ba xabad ka soo qabo afar afartaa gabadhii baa la siinayaa ibnugu dhalay intaas waxaa la ysku dhahaa takmilat huluain afartaa markii labaiyo tobankii lagu daro yaa toban iyo lix soo maaha toban iyo lix waxay ka dhigan tahay afar iyo labaatan saddex meelood labo toban iyo lix waxay ka dhigan tahay afar iyo labaatan xoolihii ahaa oo laba meelood la israacshay takmilat huluain baa la yidhahdaa meel kasta kitaabaha ku qoran arkaysaan waa sidaas ma garateen ayib yaa rabbi faqihna wafahimna ilaahu noo fudude sudus kalaa noo haray hooye maxay wax ku dhexlaysay sudus afar iyo labaatan maxaa sudus kale u ah hadhihin haddeeraan sudus ka qaaday kan kale xaggee yaal waa yaalla xoolaa haray yaa afar kale sudus u ah soo maa hooyadii baa leh awal laba iyo toban gabadhii baa qaadatay afarna gabadha awuha loo qaataa qaatay lix iyo toban afarna haddaa hooya qaadatay lix iyo toban afar ku dar labaatan yaa haray may awjadii aw awjadii baa hadhay awjadu sideed meelood meel bay leedahay sideed meelood meel bay zawjadu leedahay marka afar iyo labaatan sideed meelood loo qaybshay meel ka mid ah zawjadaa leh see ku fahmaysaa afar iyo labaatan intee sideedaad ku jira saddex sideedaad dee sideedka saxabad baa u ah umun ma og tahay saddex baa umun u ah sideed meelood meel markii lagu leeyahay si afar iyo labaatan waa saddex saddexdaasna zawjadii ninkeedu dhintay baa qaadatay labaatan baa awal ahay tiradii hore soo maa saddexdan ku dar saddex iyo labaatan xooluhuna afar iyo labaatan bay ku dhisnaayeen afar iyo labaatanka maxaa haray waaxid waxaa qaadanaysa ukhtadii shaqiiqada ahayd oo aabbiya hooya bay la wadaagtay xabadaasaa kuusoo hadhaali leeyi masaladaas waa ma cadda masaladaas waxaan ka faa'iidnay afartan nisbo ama tirooyin tamaahul tadaakhul tawaafuq tabaayun afartaa magacyadoodii iyo siday ahaayeen iyo hadda markay tirada soo dhex galeen qaabka loo maamulay wixii ka soo noqda inuu ku soo celiya insha allah ama qofkii ay xataa u baahdo in loogu celiyo laakiin inaan qabannaa muhiima sheeke ahaan loo qabto iyo qawaacid ahaan afar masalaa meesha laga dhisaa tii raggaan soo dhisnay tii dumarkao dhan oo isku yimidna wataa labada kale oo raggoo dhan iyo dumarkao dhan oo isku yimid oo nin dhintay iyo iyagoo isku yimid oo qof dumara dhintayna waa dibdhigna insha allahu tacaala haye waxaan qaadaynaa marka waqtiga waa dhammaada waxaan in yaraan sheegaynaa marka insha allahu tacaala baabu lfuruudi almuqadarati fi kitaab illah kani waxa weeyaan faralyaalkii la qadaray kitaabka ilaahay faralyaalkii la qadaray inta tira qur-aanku sheegay oo dhaxal ka hadlaya tiro kale maaha haye matniga hore ka gala waclam waxaad ogaataa allaha ku ogeysiiy dhihi jira shekh ilaahayna ogeysi ana allahayna fahansiiye wey waclam waxaaba loo isticmaalaa waa kelimatun yu'taa biha lishiddati اlictinaa'i bima bacdaha waclam waxa ka dambeeya aad maskaxda ugu xir baa lagu leeyahy oo fannigaanoo dhan baa maskaxu tuujinba u baahan yahy aad in maaragtay loo loo looga shaqaysiiyo waclam waxaad ogaataa bianna alirta dhaxalku noocaani waa laba nooc bianna alirta dhaxalku noocaani inuu yahay huma labadaas fardun waa faral qof wax ku dhaxlaya iyo wa tacsiibun casabannimo wax ku dhaxlaya calaa maa qusima sidii loo qabshay ma garateen haddeer qofkii ahlufaralay isagoo casabaaba soo mara waxbaa kuguma harin falfardu faralku fii nasilkitaabi kitaabka qur-aanka caddayntiisa ee naskiisa sittatun waa lix laa farda wax faral ah fil irsi dhaxalka dhexdiisa ma ahan oo siwahaa lixdaa ka soo haray albattata go'naanba lixdaa waxaan ahaynoo qur-aanku sheegay ma jiro wey yaa faralku waa maxay lix nasiib lix qorshe lix macnaha qaybood lix tiro oo dad wax ku dhaxlaan baa qur-aanku sheegay wax aan labadaa lixdaa ahayn albattata go-anaanba ma jiraan waaya waa qur-aanku sitow sheegay kow lixdii baan tirinaynaa nisfun qur-aanku nisf waa sheeg qur-aanka dee maskaxda ka soo gara walakum nisf wa rubucun rubucuna qur-aanku waa sheeg waxaan ku wareegaysaa yuusiikum ullahu iyo walakum nisf yaa um waaya uma nisfu rubuci rubuc niskiis rubuc niskiis waa saddexdaa tira waa israacaan nis rubuc niskiis waa umunkii baa looga jeedaa sideed meelood meeshii baa looga jeedaa waay ayib hadda fiiri sideed maxaa u kala bara afar waa nis sideed maxaa u rubuca afar meelood sideed u qaybi waa labo sideed afar meelood islee ka dhig labo labo labo labo mayaysan ahayn sideed maxaa u rubuca labo uma nisfu rubuci rubucaas labada ah niskiis oo xabada xabada sideed maxay u joogtaa sideed hal xabo markii loo fiirsho maxay u joogtaa umun umun halka xabo sideed markii loo fiirsho qoriga xabad markii sideed laga soo qabto waa xabadii sideedaad way moogta waa umun yaa saddexdan tira waa israacaan weligoodba waa nis iyo rubuc iyo umun saddexa waa israacaan saddexdan dambana waa israacaan waa uluثu ulu weeye qur-aankaa sheegay sudus weeye lix meelood meel qur-aankaa sheegay binasi sharci sharciga caddayntiisa iyo naskiisa wauluaani uluaan weeye kan kaloo qur-aankuna sheegay saddex meelood laba weeye wahumaa ulutaankuna atamaamu waa dhammaystirkii weye lixdii tira waa kuu dhameeyey lixdii tira sheeg qur-aanku muxuu sheegay nis rubuc waay umun ulu iyo sudus iyo uluaan ya faxfadu xafid fakullu xaafidin nin kasta oo xafiday imaamun waa madax imaam weeye waxa inaad dusha ka haysaa muhiima ya weliba haddee labada qof hadday waxbada xafisan yihiin laakiin mid xifdi badan yahay kaas xifdiga badan baa sii horeeya kii wax xafiday kaan wax xafidinna kii wax xafiday baa horeeya anaa waxaad korkays tamaaulka hadda haddaa korkays iyo tadaakhulka iyo qofkaan kor ka hayn marka faxfad kelimadaas waana wacyigelin waa tarkiib iyo jeclaysiin ya waxa weeyaan fakullu xaafidin imaam weeyaan imaam waxa weye muqadamun calaa hayrihi baa laga hormarya oo qofkaan la mid noqona waxay ka dhigan tahay wal owlaha lidaalibi ninka wax baranaya ardayga waxa u dow u ah aljiddu walijtihaad dadaal iyo inuu dhexda xirto iyo inuu mulaasamatu lishtiqaal aad isku laazimiyo ishtiqaalka iyo inuu mar kasta xusuusto wixii usuusha ahaa uusan halmaamin waa ka waxaa lagu leeyahay qayidulcilma bilkitaaba cilmiga waxaa ku seetaysataan qoraal waxa aad maqlaysid qawaacidka iyo fawaa'idka iyo waa la qortaa waa kanoo beydkaa dambe ku yidhi alcilmu saydun meesha u dambaysa cilmigu waa sayd iyo ugaaroo kale wey waalkitaabatu qaydu kitaabada iyo qoraalkuna waa dabarkii weeyaan qayid suyuudaka waxa weeyaan ugaartaada aa ugaarsanaysid dabro xirxiro bilxibaalil waafiqa weliba xarga adag ku dabro fa min alxamaaqati doqonnimada waxaa ka mid a an tusiida inaad soo ugaarsato khazaalatan garanuug iyo deero iyo ugaar fiican wa tatrukuha ka tagtid bayna alkhalaa'iqi dadka dhexdooda daaliqatan xaalata mid sii daysan oo aan xirnayn dee walbaaba dhib lagu soo keenay haddaa xariga kala baxda xaggee ku arkan hal mar bay boodine marka waxaan fawaa'id la sheegayo waa muhiim yaa warqad ku qoro kitaabka ku qoro dib u dhegayso waxa weeye inta marka la sheegaya is leedaha markan waa haysaa hadhow halka inaad soo garan weydid yaa aad ugu dadaal taasna intaasuu inoo ka sheega waxaa halkan laga sheegaa ina hadda wakhtigu darsi uu ka soo ciriiryamay lixdan yaa furuud oo hadda qur-aanku sheegay laba qaab oo loo isticmaalo dariiqatu tadalli iyo dariiqatu taraqi la kala yidhaahdo labadaasna in sha allahu dersiga dambe baynu sheegaynaa haddii alla idmo wallahu subxana wa tacala aclam